alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sayidina waxabibina mxamedi wala alihi wasaxbi waslm wbacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mudane guddoomiye mudanayaal guddoomiye ku-xigeenno iyo mudanayaasha sharafta le golaha wakiilada dhammaantiin waa idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaa wasaaradda maaliyadda sharaf iyo maamuus u ammaanta inay hor timaado golaha sharcidejinta golaha wakiilada annaga oo gudanaynaa waajibka dastooriga ah ee ah inaan miisaaniyadda qaranka idin keenno xilliga uu dastuurkeenu dhigayo sagaal iyo labaatankii bisha sagaalaad labada kun iyo saddex iyo tobanka weeye maanta waa maalin axada waxaanu idiin soo gudbinaynaa oo dolarska miisaaniyadda labada kun iyo afar iyo tobanka haddii ilaahay yidhaahdo farxad weyn bay noo tahay mudanayaal iyo shir guddoonba in wasaaradda maaliyadda dhammaanba madaxdeedii ay maanta idinla joogaan golahan maamuuska iyo qadarinta mudan inaan horkeenno oo doriska miisaaniyadda labada kun iyo afar iyo tobanka si ay uga gutaan waajibkooda sharciga ah ee uu dastuurku siiyey mudanayaal miisaaniyadda sanadka labada kun iyo afar iyo tobanku haddii ilaahay yidhaahdo waxay noqon doontaa ta xukuumadda dhexe boqol iyo labiyo konton milyan oo dollar oo u dhigantaa sagaal boqol iyo labiyo toban bilyan oo shilinka somalilan ah haddii ilaahay yidhaahdo sida oo kale miisaaniyadda dawladdu oo taa xukuumadda dhexe iyo ta hay-adaha madaxa bannaan marka la ysku daro waxay insha allahu tacaala noqon doonaan laba boqol iyo labiyo toban milyan oo dollar miisaaniyadda sanadka labada kun iyo afar iyo tobanku waxay ka badan tahay miisaaniyaddii ka horreysay ee ta sanadka labada kun iyo saddex iyo tobankaynu ku jiro lacag gaaraysa toddobiyo labaatan milyan oo dollar halka miisaaniyaddii labada kun labada kun iyo saddex iyo tobanku ay ka badnayd miisaaniyaddii labada kun iyo labiyo tobankii sagaal iyo toban iyo milyan oo dollar miisaaniyaddii labada kun iyo labiyo tobanku waxay ka badnayd miisaaniyaddii labadii kun iyo koob iyo tobankii oo ahayd toddobiyo siddeetan milyan inta soo baxday actualka ahaydna labiyo siddeetan milyan oo dollar ahayd waxaa iyaduna ka badnayd boqol iyo lix milyan oo dollar bay ahayd labadii kun iyo labiyo tobankii afar iyo labaatan milyan oo dollar miisaaniyaddii labada kun iyo tobanku waxay ka badnayd miisaaniyaddii labada kun iyo koob iyo tobanka labadii kun iyo tobankii waxay ahayd miisaaniyaddaasi toddobiyo afartan milyan waxaanay ka badnayd miisaaniyaddii labada kun iyo koob iyo tobanku liminlaab ku dhowaad oo ah afartan milyan oo ziyaadaha mudanayaal halkaa waxaa ka muuqda korarka miisaaniyadda ee sanad walba qarankeenna oo run ahaantii ku yimaada dadaal ballaadan oo ay wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee hawsha la qabtaaba runtii ay sameeyaan iyo sida oo kale golayaasha qaranka oo runtii aan la hilmaami karin doorka ay ku leeyihiin kororka miisaaniyadda dhan walba marka la eego miisaaniyadda sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka haba yaraatee wax cashuura oo aan korasiime ahaan ku daray ma jirto xagga cashuuraha dalka marka laga reebo kororka miisaaniyadda waddooyinka loo saaray ee uu golaha wakiiladu asixiyey dhowaan oo qadarka ka soo baxaya uu noqon doono ku talagalka miisaaniyadda afar milyan oo dollar dakhli ahaan wasaaradda maaliyadda geli doona kharash ahaanna waddooyinka loo isticmaali doono afar milyan oo dollar oo lacag afar iyo labaatan bilyan oo somalilan shilina marka doolar loo bedelana ee noqonaysa afar milyan oo dollar marka afartaa milyan laga saaro kororka kale ee miisaaniyadda sanadku waxa uu noqonayaa saddex iyo labaatan milyan oo dollar ku talagalka sanadka ku haba yaraatee wax cashuuro kale oo la kordhiyay run ahaantii kuma jira si aad ka arki doontaan buugga miisaaniyadda cashuuraanu kordhinay iska dhaafo waxaanu hoos u dhignay ama aanu baabiinay cashuuro badan oo aanu u arkaynay dadkayna culaysya ku yihiin waxaanu hoos u dhig ku samaynay cashuuraha si aad la socotaan shaqaalaha oo sharciyan siddeed iyo toban ahaan jiray berigii hore laakiin aynu ka dhignay boqolkiiba lix halkuu ka ahaa boqolkiiba siddeed iyo toban cashuurta macaash almacaashka oo boqolkiiba afar iyo labaatanahaan jirtay boqolkiiba tobanaad kala wareejinaha sanadka berigii hore boqolkiiba saddex ba oo marka la kala wareejinayo shay kasta oo laba qof ay kala iibsadaan talagalka miisaaniyadda two thousand fourteenka waxaanu ka dhignay in kala wareejintu halkii boqolkiiba saddex ay ka ahaan jirtay la baabi'iyo cashuurta oo laga dhigo shay baabuurta yadana shan iyo konton dollar oo keliya baabuurta waaweynna boqol iyo shan dollar oo keliya halkii boqolkiiba saddex intay ka ahayd baabuurka labaatanka kun ama dhowr iyo toban kun lagu iibsado saddex kun afar kun shan kun oo dollar ay noqonaysa lacagta kala wareejintu dabadeedna ay qofka qasab ku ahaan jirtay inuu magacii qofkii uu ka iibsaday uu ku wato oo aanu kalaba wareejinba samaynba si taa looga gudbo waanu runtii dhinay cashuurta shay kastoo la kala wareejinaya shan iyo konton dollar baabuurta yaryar baabuurta waaweyne boqol iyo shan dollar oo keliya runta ayaanu ka dhignay waxaanu sanadka miisaaniyadda kusoo daray cashuur dhaafyo wasaarada dhowla xusayn doona oo awal cashuura laga qaadi jiray oo sanadka aanu doonayna in bilaa cashuur ay noqdaan waxaa ka mid a wax kasta oo wax soo saar la xidhiidha wasaaradda beeraha la xidhiidha hadday noqoto cagafyada iyo wax kasta oo beeraha lagu isticmaalo awal cashuur kooban baa laga qaadi jiray ku-talagalka miisaaniyadda two thousand fourteenka in bilaa cashuur laga dhigo oo wax kasta oo beeraha loo isticmaalaya bilaa cashuur ay noqdaan ayaanu bajetka sanadka iyo miisaaniyadda sanadka ku talagalay oo dhaqan geli doona marka golahan sharafta le uu asixiyay miisaaniyadda sida oo kale xalaaliya wixii kalluumaysiga loo isticmaalayo baraha loo isticmaalo ee laashasha ee qalab kale ah ee iyagana ay isticmaalayaan dadkeenna kalluumaysanaya iyagana in laga dhigo free of charge cashuur la-aan in laga dhigo sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka ayaanu ku talagalay haddii ilaahay yidhaahdo xalaaliya wixii deegaankeenna wax taraya wasaaradda deegaanka hoos yimaada oo la xidhiidha bitigaasyada iyo wax lamida si deegaankeena loo badbaadiyo gaasta la soo dejiyo waxaanu ku talagalay sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka oo cashuur kooban laga qaadi jiray in cashuurtaa la dhaafo oo iyadana bilaash laga dhigo si loola dagaalamo xaalufka deegaankeenna isla mar ahaantaana dhiirigelin ay ugu noqoto dadka soo dejiya alaabta sida oo kale xalaaliyo wixii la xidhiidha wasaaradda biyaha iyo tamarta ee ceelal lagu isticmaalayo ee biyo soo saar lagu isticmaalayo awal cashuur kooban laga qaadi jiray ku-talagalka labada kun iyo afar iyo tobanka iyaguna inay bilaash noqdaan baan ku talagalay oo riigaga iyo wax kasta oo lagu adeeg lagu isticmaalayo biyo soo saar iyaguna inay bilaash noqdaan sida oo kale sida oo kale raw materialka warshadaha oo awalba runtii bilaashaha oo aanaan waxba ka qaadi jirin warshadaha si loo dhiirigeliyo warshadaheenna ayaa iyaguna halkii kasii socon doona oo ahaan doona bilaash haddii laha yidhaahdo mudana guddoomiye gudoonka sharafta leh iyo mudanayaalba miisaaniyadda sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa ku jira waxyaabo badan oo run ahaantii aanu isleenahay dalka waxtar bay u yihiin ko waxaad la socotaan in la bixiyey derajadii ciidanka derajada ciidanku afarta bilood ee sebtembar octoobar nofembar iyo decembar min dable ilaa janan mushahar bay ku qaadanayaan qof walba derajada uu leeyahay laga bilaabo dable ilaa janan sidoo kale sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka derajadaasi bajadkay ku jirtaa lacag malaayiinay noqon doontaa alxamdulilahi rabb alcaalamiin inay tahay farxad ay u tahay wasaaradda maaliyadda in derajada oo ciidankeenu ay ku qaataan mushahar ay hirgasho iyadoo ahayd umniyo iyo ididiilo iyo waxaynu in badan hiigsanaynaynu ku tamaniyeynay in ilaahay inoo dhabeeyey oo inoo hirgashay wasaaradda maaliyadduna ay lafdhabar ka tahay derajada marka laga yimaado bixinteeda oo madaxweynuhu iyo wasaaradda gaashaandhigu ay iska kaashadeen iyo guddiyadii loo saaray xilkii wasaaradda maaliyadda kaga aadanaa ee xagga mushaharka iyo lacagta ahaa inaanu afartan bilood ee sanadka ka hadhay iyo sanadka soo socdaba bajedka aanu gelinay waxay noo tahay run ahaantii aan isleenahay ummadda reer somalilan oo dhanba way farxad gelinaysaa sida oo kale sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka waxaanu ku talagalay oo miisaaniyadda hortiina taalla ku jira kordhin mushaharka shaqaalaha oo dhan oo ciidankuna uu ku jiro oo aanu kordhinayno haddii alla yidhaahdo boqolkiiba labaatan boqolkiiba labaatan korsiimo shaqaalaha dalka oo dhan oo ciidanku ku jiro korosiimaha boqolkiiba labaatankii marka ciidanka iyo shaqaalaha la isbarbar dhigo ka ciidankaa ka badan marka laba korosiimo ayuu ciidanka qaranku helayaa oo midna uu yahay kii derajada midna uu yahay korosiimaha boqolkiiba labaatanka waxaa miisaaniyadda labada kun iyo afar iyo tobanka haddii ilaahay idhaahdo ku jira idin hor taalla mashaariic badan oo dhismayaal badani ay ku jiraan waxaad la socotaan mudanayaal in wasaarado badan oo halbowlayaal oo ah dalkeenu ama ay ku jireen dhismayaal duusan ama ay ku jireen dhismayaal kira ah intaba sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka waxaanu ku talagalnay in laga gudbo kal hore markaan idin hor nimid wasaarada maaliyadda idin hor aan idin nimid budgetkii kal hore su-aashii ugu adkaydii la weydiiyey wasaaradda dhallinyarada ee ciyaarahay ku saabsanayd oo la yidhi wasaaraddaas ee meel ay degan tahayna ma jirto dhismeeduna waa duug dhallinyarta iyo wax la mid ah mudanayaal waxa sharaf weyn oo ah oo idinkana sharaf idiin ah maanta in wasaaraddii dhallinyarada iyo ciyaaraha iyo dhaqanku dhisme cajiiba maanta ay runtii gelayso miisaaniyadda labada kun iyo saddex iyo tobanka kumay jirin laakiin dayn baa noogu sii dhisnay waxaanay ku jirtaa budgetka labada kun iyo afar iyo tobanka haddii ilaha idhaahdo sida oo kale wasaarado badan oo ay ka mid yihiin wasaaradda deegaanka ay ka mid tahay wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta iyo wasaarado kale oo badan oo wasaaradda xanaanada xooluhu ka mid tahay ayaa dhismayaal wanaagsani ka bilaabmeen oo sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka ay ka dhismayaan badkoodna ay imikaba dhamaystiran yihiin sida oo kale wasaaradda awqaafta iyo diinta ayaanu ku tala jirnaa iyadana in dhismo wanaagsan sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka loo dhiso waxaan halkaa xusi in wasaarado ugu yaraan ilaa lix wasaaradooda dhismayaal muhiima oo qarankan sharaf iyo kalaama usoo kordhinaya ay ku jiraan miisaaniyadda sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa kale oo ku jira mudanayaal xeerkaad maalinta dawada asixiseen ee waddooyinka bajedkiisa ayaa ku jira miisaaniyadda labada kun iyo afar iyo tobanka oonu soo gelinay oo dakli ahaan u geliya miisaaniyadda kharash ahaana wasaaradda maaliyadda oo ay u bixin doontaa sida aan horeba u xusay voter registrationkii waxay nagu soo socoto doorashadii labada kun iyo shan iyo tobanka waxaanu ku talagalnay in kusii talagal ee voter registrationka loo sameeyo labada kun iyo shan iyo tobanka doorashada dhacaysa si ku talagalkii miisaaniyadda labada kun iyo afar iyo tobanku ay qayb ugu yeelato halkaana lacag baanu gelinay annagoo usii diyaargaroobaynaa doorashooyinka soo socda ee labada kun iyo shan iyo tobanka haddii ilaha idhaahdo waxaanu kordhinay qadarkii koobnaa ee ay qaadan jireen axsaabta qaranku saad la socotaaba mudanayaal axsaabteenna qaranku bajed bay ku leeyihiin dowladda kal hore miisaaniyaddii kal hore boqolkiiba konton boqolkiiba boqol ayaanu u kordhinay saad la socotaan oo intay qaadanayeen baanu bil walba dhebal ka dhignay sanadkanna inta ay kal hore qaadanayeen inta ay sanadka qaadanayeen boqolkiiba lixdan kale ayaa noogu daray si ay axsaabteenu lugaha isugu taagto oo ay isaga bixin karaan dhammaanba kirooyinka gobollada iyo xafiisyada ay u kiraysaneen gobollada uga kiraysan annagoo run ahaantii tixgelinayna qiimaha ay axsaabtu qaranku u leedahay dhismaha dimuqraadiyadeed ee qarankeena mudanayaal iyo marweynba ma jeclinaan hadal badan idhaahdo waayo khudbadda ku qoran buugga ma jeclinaan akhriyo idinkaan idiin deynaya oo iska akhrisan doonaa golahanaan ka tirsanaa qiimihiisana run ahaantii waan ogahay saas laadligeed ma jecli inaan haba yaraatee hadal badan idhaahdo waxaan jeclahay inaan hadalka kusoo koobo oo aan runtii uga baxo wasiiru dowlaha oo isaguna kelmada dhan doona kal hore waxaa ku jiray miisaaniyaddii kal hore ee sanadkan hadda miisaaniyadda sanadka two thousand tenka shaqaale ah kun iyo shan boqol ku dhawaad oo shaqaale ah run ahaantii detailiska idinmaan sheegin maalintii aan runtii halkan aanu bashirka ka akhriyaynay wasaaraday u qaybsanaayeen oo kala lahaa wasaaradda maaliyaddu saddex boqol bay ku lahayd oo graydada a b c iyo d a inta badanna graydada hoose ee cda iyo dda ayuu shaqaaluhu mararka qaarkood u badan yahay oo shaqaalaha hoose ah wasaaradaha kale ee waxbarashada oo shan boqol lahayd ku dhawaad shan boqol wasaaradda caafimaadka oo afar boqol ku dhawaad lahayd iyo wasaaradaha kale ayay u qaybsanayd waxaan halkan ka sheegi maantana ku-talagalka miisaaniyadda labada kun iyo afar iyo tobanka inay ku jiraan kun iyo afar boqol iyo sideed iyo toban shaqaale ah oo cusubi waxaanan jecelahay inaan hortiina ka sheego wasaaraduhu si ay u kala yeelan doonaan wasaaradda maaliyadda wax shaqaalo cusub ugu jiri maayo sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka hase yeeshee waxaa yeelan doona wasaaradaha soo socda kow madaxweyne ku-xigeenka shan qof oo shaqaalaa u qor waxaan sheegayaa sida aan ugu talagalnay bajetka ugu jirto waayo waa ammaano run ahaantii ammaanadan waxa laga yaaba oo kun iyo shantii boqol shaqaalaha halkay galeen baa laga yaaba dadku inay isweydiiyaan details baanu idiin sheegay halkay gelayaan xisaabtankana waxaanu runtii se loo kala leeyaha loo xisaabtami doonaa guddiga la dagaalanka eriska shan shaqaalaa ugu jira golaha guurtida toddoba shaqaale ah golaha wakiilada toban shaqaale ah oo sida uu guddoomiyuhu xusay shan gobol oo min saddex qofaa laga soo codsaday golaha wakiilada waayo hay-ad baa s- guddoomiyuhu noo sheegeen maalgelin doonta in laga sameeyo xafiisyo ee golaha wakiilada looga sameeyo gobolada markaa saddex saddex qof tan iyo toban baa golaha wakiilada soo cods- soo codsadeen hase yeeshee toban un baanu awoodnay oo bajetka galay toban shaqaale ah oo darajadoodu ee tahay maxkamadda sare saddex shaqaalaha xeelaalinta qaranka waxba uguma jiraan hay-adda shaqaalaha dowladda soddon shaqaalaha hanti dowlka guud ee qaranka lix iyo toban madaxtooyada shan iyo toban wasiirka gobolada bariga koob iyo toban wasaaradda go- wasaaradda arrimaha dibadda afar iyo toban wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka laba wasaaradda arrimaha gudaha shan iyo afartan wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta shan iyo afartan wasaaradda gaashaandhigga saddex wasaaradda ganacsiga lix wasaaradda macdanta biyaha iyo tamarta labaatan wasaaradda kaluumaysiga khilaaska badda iyo maamulka khilaaska badda sideed wasaaradda beeraha toddobiyo labaatan wasaaradda xanaanada xoolaha sagaal iyo soddon wasaaradda boostaha iyo isgaarsiinta wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sa- wasaaradda boostaha iyo isgaarsiinta shan wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare lix boqol wasaaradda caafimaadka saddex boqol iyo koob iyo labaatan wasaaradda diinta iyo awqaafta labaatan wasaaradda duulista iyo hawada labaatan hay-adda n d c shan wasaaradda xidhiirka golayaasha iyo xidhiirka golayaasha sagaal iyo toban wasaaradda ciyaaraha ee dhallinyarada iyo dhaqanka shan iyo labaatan guddida doorashooyinka qaranka toban hay-adda nerad saddex iyo toban wasaaradda deegaanka horumarinta reer miyiga shan iyo soddon wasaaradda dibudejinta laba-iyo toban guddiga diiwaangelinta ururada waxba wasaaradda warshadaha shan iyo labaatan wasaaradda biyaha lix isugeyntu waa kun iyo afar boqol iyo sideed iyo toban ee darajooyinkoodu shaqaalaha waxay isugu jiraan a b c d laakiin guud- totalkii guud ayuun baan sheegay mudan mudane guddoomiye shirguddoonka sharafta leh iyo mudanayaasha golaha wakiiladaba aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa waxaanu diyaar u nahay wax kastoo su-aalaha ood uga baahataan miisaaniyadda labada kun iyo afar iyo tobanka iyo xilliga aad u baahataan su-aalahaasi ma beriba ma saadamba ma saakuunba xilliga aad ka dhigataan aad iyo aad baad u mahadsantihiin ee waxaa farxad weyn oo ah tiu saddex bilood ay ka hasan yihiin ee sanadka dhammaadkiisa inaanu hubno in bajetkii labada kun iyo saddex iyo tobanku soo baxayo iyo ziyaado oonu idi- idiina soo gudbino bajetkii labada kun iyo afar iyo tobanka aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu